أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada aan saaka hadduu alle idma idinkugu heynana waxaa ka mid a wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa ka warbixisay weerarkii cagmarinta ahaa ee lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay duleedka degmada warshiiq ee wilaayada shabeellaha dhexe kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay koonfurta dalka soomaaliya xukuumadda washington ayaa ku dhawaaqday inay gebi ahaanba joojin doonto taakuleyntii ay siin jirtay maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya maktabka qablaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladdiina u soo xiray qudaadda deegaanada wilaayada islaamiga ee gado haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada baay ayaa hadyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas dibadbax looga soo horjeeda faragelinta sahyuuniyadda yuhuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgadood
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subax isniin ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay soddonka bisha rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa ka warbixisay weerarkii cagmarinta ahaa ee lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay duleedka degmada warshiiq ee wilaayada shabeellaha dhexe marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukada waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa kelimada ujeediyey kaga hadlay weerarkii mujaahidiinta ay ku qaadeen xeryihii murtadiinta ay ku lahaayeen deegaano dhaca duleedka warshiikha iyo sidoo kale khasaaraha murtadiinta ka soo gaaray dagaalkaasi waaliga ayaa ugu horreyn ka warbixiyey sida wax u dhaceen iyo qanaa'inta murtadiinta looga furtay halkaasi isagoo fariin u diray haraadiga murtadiinta ee ka baxsaday dagaalkii duleedka warshiikha ciidanka mujaahidiinta wilaayada shabeellada dhexe ee ka howlgala degmada warshiikh waxay weerar ku qaadeen afar xero oo ku tiilay deegaanka jabadgodane ruun shiikhow shiikhyaalo iyo buurka ka ah dhammaantood goobahaas hoos taga degmada warshiikh halkaas mujaahidiintu waxay kula dagaalameen maleeshiyaadka ridada ah ashaada la dirirka khaa'imulwadaniinta la dirira diinta islaamka iyo shareecada oo halkaa ku aruursanaa ilaahay fadligii dagaal kooban kadib xeryihii waxaa la wareegay ciidanka mujaahidiinta halkaasna ilaahay wuxuu ku jebiyey subxaanahu wa tacaalaa murtadiintii dadkaasoo fasaad meeshaas ka waday ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dembigoodii ilaahay waa ka abaalmarshay halkaas waxay uga carareen dadkii meesha uga baktiyey waxay kale ka carareen wax alla wixii cadowga ilaahay uu ku soo hubeeyey sida tiknikadii diyaarado daroonna ah madaafiicda garabka laga rido dhammaantoodna ilaahay ayaa mujaahidiinta u soo gacan gashay iyaguna waa carareen ilaahay ayaana uga mahadhaynaa arrintaas waxaan leenahay ciidamada meeshaas xoogga lagula haayo awalna khaldamay ee murtadiinta ah ilaahay u soo noqda rag badan oo adagkayda ka mid ahayaa siaad ogtihiin oo saaxiibadiina ayaa noo yimiday kadib markaan u baaqnay kolley baraha bulshadana ka aragteen iyagoo baashaalaya iyagoo dhul dhabadana yimiday waa ogtihiin saakay mugilajaba kadib niman qorya wataa noo yimida waa ogtihiin nimankayda ka maqan anunkay nala jiraan ka horna waa ogeedeen qulqulka haddaynaa ka dhacday nimaya waxaan idin leeyahay anukaan idin dilayn anukaan inaad noolaatiin rabna ninka noola tooba iyo ilaahay inuu u naqda leh inaan idinku dilno xataa gaalnimada ma rabnee inaad ka tooba keentiin rabna noo imaada maandheeskogaal sidoo kale sheekh yuusuf ayaa u mahad celiyey ciidamada mujaahidiinta isagoo la dardaarmay ciidanka mujaahidiinta jazaakum allaahu khayran wixii aad meeshaas ilaahay ka ballan qaadeen ilaahay wuxuu yidhi in tansurullaaha yansurkum sideedaba haddaad ilaahay u gargaartin ood kitaabka ilaahay u gargaarteen ilahay inuu idin gargaara waa idin ballanqaada waa u gargaarteen waa uga run sheegteen ilaahay haddaad u run sheegteen ilaahay idinka run badan wixii ou idinka ballanqaada waa kaas waa idin rumeeyey dariiqaas waa dariiqaad ku liibaanteen waa dariiqaad cadowga isa soo bahaysta oo kontonka kuna askari yahay aad ku baabi'iseen dariiqaas hala laasimo ilaahay cadowga waa noo jabaa fa idaa dakhaltumuuhu fa innakum ghaalibuuna foodda haddaan gelino ilaaha naga ballan qaaday fa innakum ghaalibuuna uu leeyahay inna fiiri inna xarfu tawkiida ilahay ku adkeeyey waa ghaalibuun haddii ilaahay facalima maa fii quluubihim fa anzala sakiinata calayhim wixii diyaarad yimid wixii helikobter la keena wixii duqayn timiday waa run sheegteen ilaahay ilaahay yaad run sheegteen ilaahayna waa tawdi ka badbaadishay sidaasuuna idiin badbaadaa hafdi ilaahay yaa ku jira cid idinka bixin karta gacanta ilaahayna lama arko ugu dambayntii waaliga wilaayada shabeellaha dhexe ayaa fariinuu diray shacabka warshiikha isagoo u baaqay inay adkaystaan mujaahidiintuna u soo socdaanna degaanka dadka degan ee dadka reer warshiikha adkaysta in laydin xirxiraan ognahay insha allahu tabaaraka wa tacala waxaan u dagaalamayna inaan ka dulqaadno waaye jazaakum allahu khayran inaad dhab iyo dheri u naqateen mujaahidiinta waa idin ducaynaynaa adinkaan idiin diriraynaa waana saad dambaad garan berriyaad ogaa doontaa waxaan u dirirayno raalliyaan idinka nahay waxaana idin leeyahay cirkaya dhulka allah isugu keen irmaaneeyo wakhtigii roobka waa laga gudbaa dadku leeyahay ilaahay wakhti wax ka maqaadiyo wakhtina ma yaqaana ilaahay waxuu yaqaanaa gacantiisaa buuxdee cirka iyo dhulka allah isugu keen irmaaneeyo roob laga sheekeeyana allah idiin daasho khayrna allah idin siiyo xoolaha iyo allah idin barakeeyo wixii dhibaato ay gaaladan idin gaarsiisana ilaahay ha idin boogadhayo dagaalkii xoogganaa ee maalinimadii shalay ka dhacay duleedka warshiikh ayaa galaabtay nolosha murtadiin fara badan kuwaasoo isugu jira askari iyo saraakiil horboodayay duulaanka shareecala dirirka ah ee lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah iyadoo mujaahidiintu ay ku soo qanimaysteen gaadiid dagaala oo qoryo ku xidhan yihiin iyo sidoo kale hub fara badan iyo agabyo kale mahadsanid marwan kataa'ib al-ikhbaariye ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay koonfurta dalka soomaaliya waa kan cabdiqani maxamed oo filimka warbixintan inooga diyaariyay
filimkan oo la daawan karo muddo hal daqiiqo ah ayaa lagu soo bandhigay weerar gaadmo ah oo ciidamada mujaahidiintu ay dhegta dhiigga ugu dareen maleeshiyaad murtadiin ah oo isbaaro u tiilay duleedka degmada diinsoor ee wilaayada baay intii uu socdo filimka waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo tooganaya maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaasi ku dhibaatayneeyey shacabka deegaanka allah fadligii mujaahidiinta ayaana ugu dambeyn meydkooda ku dul tagbiirsaday shartoodana dhaafiyey dadka muslimiinta ah qaybaha dambe ee filimka ayaa lagu soo bandhigay hub iyo agabyo kale oo qaniimo ah kuwaas oo mujaahidiintu ay kasoo furteen maleeshiyadii lagu laayay halkaasi mahadsanid cabdiqani xukuumadda washington ayaa ku dhawaaqday inay gebi ahaanba joojin doonto taakulayntii ay siin jirtay maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya nuur cali warsame abowshaybah ayaa warbixintan inoo haya dowladda salibiyadda maraykanka ayaa mar kale ku celisay inay hakinayso qarashkii maleeshiyaadka kooxda riddada siin jirtay si ay u sii wadaan howlgalladooda ashaadala diriirnimo wasaaradda gaashaandhigga dowladda maraykanka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in marka la gaaro bisha mey ee sanadkan la joojinayo dhammaan saadkii iyo taakuladii maraykanka uu siinayay maleeshiyaadka baangaraafta sarkaal ameerikaan ah ayaa u sheegay wargeyska the daily wir in waxa uu ugu yeeray kaalmadii la siin jiray kooxda ridada la joojin doono bisha shanaad ee sanadkan isagoo u sababeeyey boob ay murtadiintu u geysteen raashin gaarayay toddobaatan lix tan kaasi oo qaab suuq madow ah loo kala iibsaday marco antonio rubio oo ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda washington ayaa la filayaa inuu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyo musuq maasuqa ee madaxda murtadiinta soomaalida ah ay ku sameeyeen kaalmadii ay bixin jireen go'aankan uu qaatay maraykanka ayaa saameyn doona kumnaan maleeshiyaad murtadiin ah oo kooxda riddada qayb ka ah kuwaasoo loo soo carbiyey la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa tan iyo markii uu saliibiga trump dib ula wareegay talada maraykanka ayuu soo saaray go'aano uu dhaqaalaha uga jartay dhowr dowladood oo afrikaan ah mahadsanid abushayba maktabka qadlaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladdiiniya u soo xiray qudaada deegaanada wilaayada islaamiga ee gado waa kan casaam carafaat maktabka qadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey qudaada degmooyinka wilaayada islaamiga gedo dowladda noo socotay muddo toban maalin ah ayaa lagu soo gebagabeeyey deegaanka ilbeete oo ah deegaan dhacaduleedka degmada baardheer ee wilaayada islaamiga ee gedo munaasabadan dowladda lagu soo xirayay ee ka dhacday deegaanka ilbeete ayaa waxaa ka soo qaybgalay marti sharaf ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo ugaasyo nabadoono iyo waxgarad kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabada lagu daafuray aayaadka qur-aanka kariimka إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا raggii qudaada ah ee dowladda loo soo gebagabaynayay ayaa soo gudbiyey waxyaabihii ka faa'iideen dowladda هذه الدورة ونخص بالذكر مكتب القضاء لحركة الشباب المجاهدين الذين بذلوا جهودا في تطوير هذا المكتب نقول لهم جزاكم الله عنا وعلى الإسلام والمسلمين خيرا وأخيرا ندعو للمجاهدين عامة وفي الشرق الإفريقي خاصة نقول لهم اللهم انصرهم وأيدهم وكن معهم وألف بين قلوبهم واجمعهم على الحق يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين intaasi kadib waxaa munaasabada ka hadlay salaadiinta kale ah ugaas xasan aadan iyo suldaan ibraahim maxamed nuur iyagoona halkaasi ka jeediyey dardaarana kala duwan marka dadka qudaada ee oo dowladda lahanyarahay ma indardaaramay inay cadaaladdaas ka toosnaadaan inay kitaabka ilaahay ka toosnaadaan ummadda muslimiinta inaynan shal ehana oo waxyaabaha dadka muslimiinta ee gordan oo macnaha meelo gaalada roogan hankurooro waayaan inayn ka cadaalad falan waana ka cadaalad fala jiran runtii culaasa badan siin ka dhihay haddiisin qudaada dulqaada insha allahu raxmaan waana sabra waana macnaha ilaahay idin jey manaha waddada toosan oo xaggee ilaahay subxana wataala ni wada eediya runtii qolaadda walaayada gido mas-uuliyad adag baa saaran oo ilaahay subxaana wa tacaala ulays badan uu ku tilmaamay marka insha allahu si walaalay hore u sheegaan waxaan kala dardaarmaynaa ammaanada ulus aad haysaan ummadda in lagu cadaalad falo ood waajibka idin saaran uu yahay marka ilaahay idin fududeeyo shaqada iyada aheyd aa idin yaallo walaalaha muslimiinta ahna waynu ku qanacsan yihin waynu idinku garab taagan yihin ka nuqaba ahaan haddii la dhaho annagoo afka walaayada gida ku hadlayno shareecada islaamka waan garab taagannahay gebagabada xafladda lagu soo xirayay dowladda qudaada degmooyinka wilaayada islaamiga hegado waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga hegado sheekh luqbaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey kelimaad kala duwan ardadii ama raggii qudaada ahaa ay yihiin mas-uuliyiintii makaatibtii waxaa weeyaan kaatibitii dhammaan ee halkan duruusta ku qaatay maca daalika haddana si baraatika ah nagu dul akhriyey wixii ay maalmaha qaadanayeen ayadaguna waxaan leenahay jazaakum allahu khayran akhyaaray majaalka aad ku aadan tihiin oo maanta waxaa weeyaan ah maktabka qadaha waa arrinta xaqiiqada ahee loo dagaalamayo arrinkeedii ugu weynaay weeye waa meeshuu dagaalka ka socdo in ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa loo xuguntamo weye waxaa laga rabaa marka dadkaas ayada ah ee mas-uuliyaddaas qaaday ee majaalkaas ummadda kaga aadan waajibaadka saaran wuu fara badan yahay ummadda majaalada kala ku aadanna waad ka culays badan tihiin mas-uuliyaddaas maanta idiin saaran majaalka culus ah ummaddiioo dhan teeda waxaa weeyaan khaarijka iyo teeda daakhilka intaba maanta ay baahidooda ku hareeraysan tahay ina waxaa weeyaan si ay mas-uuliyad ku jirto alla kacabsi ku jirto khayrmiyada ku jirto inaan waxaa weyaan ku wajahno annagana aan janna ku raadsanno ayagana xaqooda ay ku helaan waan dadaarmina insha allahu tacaala dee ummaddu waad arkaysaa maanta markay soo xuguntamaan oo kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala soo aadaan waxay leeyihin annaga waxaan rabno oo aan soo xuguntannay oo aan soo aadnay shareecada waaye qaaliga marka ummaddaa hor fadhiyo oo rabo inuu ummaddaas risaalo u dhiibo ummaddan markii waxa weyaan ay aragtay inay cadaalad iyo waxa weyaan xaqeeqo iyo waxa weeyaan qof daacada inay tahay ay ka aragto birimadeenka ay geenaysaa macnaha marka waa in aniga taariikhda aan reebayna ay noqoto taariikh jihaadi ah oo ummaddan waxa weeyaan ay biri u kuyiri dowradan ayaa qaybka dowraadka loo qabanaya mas-uuliyiinta makaatibta wilaayada islaamiga gedo iyadana sidanoo kale dhowaan dowlad diiniya u soo gebagabaysay wilaada degmooyinka mahadsanid cadaam haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa hadyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku haya bashiir muxiyidiin abu ayman waxay ahayd munaasabad dumarka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka barbaare ee hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee baay ay ku wareejinayeen hadiyado kala duwan ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore xafladda wareejinta hadiyadahan qiimaha badan ee ay diyaariyeen haweenka barbaare ayaa waxay ka dhacday howl ku yaalla mid ka mid a maraakiista deegaankaasi halkaas oo marti sharaf kala duwan ay xaadir ku ahaayeen haweenka ayaa ugu horreyn soo bandhigay culum kala duwan oo sharci ah oo ay ku barteen deegaanka barbaare iyagoona bixiyey hadiyado qaali ah si loo gaarsiiyo ciidanka mujaahidiinta ee ku jilba xiran furimaha hore hadaayaadkan loo diyaariyey mujaahidiinta ku sugan furimaha hore ayaa isugu jiray caagadaha dahaaran buskud timir dhar iyo agabe kale oo ay haweenka ugu talagaleen ciidamada dhufayska ugu jira islaamka ee furimaha hore ku aadan waa kuwan qaar ka mid ah dumarka deegaanka barbaare oo ka warbixinaya agabyada ay munaasabada ku bixiyeen بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم أيها الجمع الكرام تحية مفعمة بالود والاحترام تحية لا مثيل لها تحية نبضت من قلوبنا تحية أصلها ثابت وفرعها في السماء ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية اجتمعنا اليوم لنؤدي بعضا مما أوجبنا الله سبحانه وتعالى ألا وهو الإنفاق في سبيل الله اقتداء بصحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم كأمهاتنا وبعد ذلك نوجه أول الشكر لله عز وجل على توفيقه ورحمته ثم نشكر على كل من شارك في إعداد هذه الحفلة سواء بنصيحة أو بذل مال ونشكر أيضا حركة شباب المجاهدين عامة وعلى المجاهدين المرابطين في سبيل الله وكما تعلمون أن أهل باي أهل عطاء وبذل وجهاد قدموا أرواحهم في سبيل الله غالية ونخص بالذكر مدينة حوال برباري ونحث المسلمات أن يساهمن في الإنفاق في سبيل الله كما يعلمن أن الإسلام اعتبر بدور المرأة المسلمة ولذلك لا ينبغي التفريط في دورها في درب الجهاد والبذل والعطاء بسم الله أنا أم الله رحمن نور عبدي أو كسونا ديغانك حوال بربار geedka mujaahidiinta mayba ka wareejinay lixdan iyo shan aag tumunloor oo biskude afar dersan sigeed dersan oo amaamade iyo bogol haba oo shaambee lambo ka sakinge insha allahu tacaala mayba la galab surugna mujaahidiinta naf iyo maal mayban dardaarmaana gabdho muslimiinta meerbiyo roogaan antiyooda jahaadka ha ku qiib galaan naftiyo iyo awlaadiyo iyo reegsho oo baaliyo fadhiyo jahaadkan kajan jahaadka buraarijaan saasaan sheege mujaahidiinta oo ribaadka roogaantiyo sabaraan gabdhoosha walaalnimosha waa meelbiyo rooganyoona yooda garab surniin aan sheegana malaaq maxamed aadan khayr manuur macalin madey malaaqa beesha ansaarta ah ee hubeer ee wilaayada islaamigaha ee baay ayaa bogaadiyey bandhig cilmiyeedka ay soo gudbiyeen gabdhaha wuxuuna haweenka deegaanka barbaare ku bogaadiyey kaalinta ay ka soo baxeen iyo garab istaagga ay had iyo jeer u muujinayaan jihaadka ka socda bariga afrika
siisan arga haytankii intumay baa ka jire farhad wiinga ka jirta iyo nashaadaad badan oo untilaha ka jeedi bacdallaahi may baan kama hadnagaane gebroo sharafta leh wanaagga leh ardaygun wanaagsan haniin bandhiki ideedan kama hadnagaan bacdallaahi mahadwiinga nkahayna gibroosiyow ardayga may bakale weheliyey barbar socday hadaayad gaali e iyo hankatira galeen dadka mujaahidiinta e hankatira galeen yaa weheli hadaayaadtaas mayba ka mid ahaa agog badan oo geeka may leeraayusa mujaahidiinta wobilinjey na afwiin iyo onay may leeraayusa waltarwiin inka fadhiyan yaa ka mid e sheeyaalkas haddii aan walka sheega mayba ka mid ahaa hadaayaadta gaaliga e gibro beela reer ansaareed haddii aariyeen khaasatan deegaanka barbaara cimaamado yaa ka mid eh oo fara badan maybaa ka mid ahaa shaambooyinga ka mid eh oo fara badan maybaa ka mid ahaa aagado galaysan yaa ka mid eh oyoona eedyeedan fara badan hadaayaadkas gaaligee maybaa ka mid ahaa gebro ansaarta e beelu hubeereed handiyaareeg mujaahidiinta buskud yaa ka mid eh eedyeedan fara badan ilaa tumun loor oo kala deerayaan yaa ka mid eh hadaayaadkas gaaligee maybaa ka mid ahaa sakiinta ka mid eh saasoo kale mayba ka mid ahaa oomo iya ka mid eh mayba lena jazaakumullaahu khayran alena hoolagay isin biideen miisaankin hasanaatin akhriraysinkadariya lena mayba kale isin dardaarmaane dadaalka iyo juhdiga haddii isin biideen inta isin dardargaliidan yasinka codsadaana waana siin dardaarmaan insha allahu tacaala ilaahay mayba weydiisadaane
inta badan dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay waxay bixiyaan hadaayaad kala duwan oo u diyaariyaan halyeeyada tawxiidka waxaana u dembeeyey hadaayaad ay bixiyeen haweenka ku dhaqan deegaanka burgud ee hoosaga degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid bashiir ugu dambayntiina dibadbax looga soo horjeeda faragelinta sahyuuniyadda yahuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgadood cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan inoo haya allahu akbar allahu akbar allahu akbar
waa bannaanbax caraysan oo ka dhacay degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud wuxuuna ka mid yahay bannaanbaxyadii looga soo horjeeday faragelinta yuhuudda oo ka dhacay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee galguduud boqolaal ka mid ah dadka muslimiinta ee ku dhaqan degmada galhareeri ayaa waxay isu soo bax ballaaran ku soo bandhigeen fagaaraha weyn ee ku yaala suuqa degmada galhareeri waxayna muujiyeen shucuurkooda ku aadan faragelinta yuhuudda ay ku hayso dhulka ummadda muslimiinta ay leeyihiin ee soomaaliya bannaanbaxa waxaa ka soo qayb galay dhammaan bulshada reer galhareeri sida madaariista macaahiidda iyo iskuullada iyo dhammaan bahda waxbarashada oo wata boorar ay ku qoran yihiin halkudhigyo looga soo horjeeda yuhuudda oo ah cadowga koowaad ee ummadda muslimiinta ah haddaba waa kuwan qaar ka mid ah kelimaadkii laga jeediyey fagaaraha allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar halkan waxaan isugu nimiday bannaanbax aan ka bannaanbaxayno yahuudda dalkan muslimka ah oo soomaaliya soo hawaystay waxaan leennahay yahuud yahuud waa diidnay waa diidnay mana aqoonsanaynaan leennahay yahuud yuhuudi waa cadowgeenna koowaad weeyaan intaan cadowad isku hayno waad ogtihiin yuhuud madmadoobay keeneen kuwa cadcadaynayo iyo tafaha buuraa sida unfada bahasha la yidhaahdo allah ayaa mahad iskale dadka waxay halkan isugu yimideen in ay muujiyaan shacaa'irka islaamka dadkaani dad muslimiina waaye ma oggolo in diintooda ay ka beddel qaataan le'annuhu alla wuxuu leeyahay fa bi'ayi xadiidin bacdahu yu'minuun sidaa darteed alla asaa noo sheegay yuhuud la dagaala soomaaliyey waa idin digaye dabka qaata soomaaliyey waa idin digaye aan la dirirna waa noo jihaadaynaa midkeeno
war yahuud iyo gaalaba ilaahay ha naga qabto musiibo allaha ku rido indhaha allaha ka rido awoodda allaha ka qaado aragga allaha tiro maalka iyo waxaa waaye wuxuu haysto saldana allaha dumiyo sidoo kale haweenka muslimaadka ayaa naceebka yahuudda ka muujiyey fagaaraha degmada galhareeri yahuuda dalkeena
yuhuud waxaan leenaha waa riyooday soomaaliyana gaalo looma qaybin doono insha allah biidnilaahi kariim rag u dhididay leeyihiin rag u dhidka u baxshay leeyihiin dumar haddaanahana dadkaniya wadnaa annagoo muujiheenna shucuurkeenna iyo nacaybka aan u qabno yuhuudda yuhuudda ilaahay ou nacladay nacaybka aan u qabnan muujiheenna muujintana qowl keliya ka dhigi mayna biidnilaahi baari ficlan ku daraynaa yuhuud awalan ciil hore aan u qabnay awalan dhuunta kaga go'naynay mudaharaadkan ku soo aadayaa xilli yuhuudda ay u hanqaltaagayso boobka iyo kala qoqoobidda ummadda muslimiinta ah ee soomaaliya خيبر خيبر يا يهود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود
guud ahaan warkii subaxnimo oo saaka oo isniinna idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu